madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud asiilaani oo ka mid ahaa madaxdii ka qayb gashay shirkii london ayaa sheegay in somalilan soo dhoweynayso wadahadal ay la yeeshaan madaxda dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya saare ciidla nuur oo istuudiyaha la joogta ayaa qadka teleefonka london kula xidhiirtay waxayna ugu horrayn weydiisay sida uu arko waxyaabihii ka soo baxay shirkii london horta marka hore aada iyo aad baad umahadsan tahay shirka waxaan arkay shir aada iyo aada u wanaagsan oo dunidu isugu timid oo arrimaha soomaaliya iyo somalilan caalamku danaynayo maslaxadna loo arko in meesha uu wanaag iyo nabadgelyo ay ka dhacaan kulamadii aanu yeelanay intii halka aanu joognay waxaa ka mid ahaa kulankii aanu la yeelanay wasiirka macaawimooyinka ingiriiska andrew michel si ay usii kordhiyeen macaawimooyinka ay siin jireen somaliland kulanka aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ingiriiska william hague wuxuu qiray horumarka somaliland gaadhay ka dowladda ingiriisku inay dhiiri gelinayso horumarka shirkii soomaaliya ee saddex iyo labaatanka ka dhacay lan lancaster house wuxuu ahaa mid laga wada hadlayay sidii nabadgelyada loogu celin lahaa soomaaliya waxaana lagaga soo qayb galay in ka badan soddon dowladood iyo urro badan oo caalamiya aniga iyo waftiga ila socday waxaanu si rasmi uga qayb galay shirkan waanu ka ku matilayna somaliland waxaanu shirkan uu kor u qaaday bilgaha somaliland annagoo nala siiyey fadhi gaara iyo fursad aan hadalka kaga soo jeedino shirka aada iyo aad ba arrinta qadiyadda somaliland ee hore ugu martay baan anagu qabnaa wax weyn ay dunida u muujisay waa tay madaxweyne waxyaabaha aad carabka ku dhufatay adiguna dadkuna aadka isku weydiinayaan waxaa ka mid a war murtiyeedkii ka soo baxay gabagabadii shirkaasi qodobkiisa lixaad waxaa ku jirtay in beesha caalamku ay ku dadaalayso ama ay dhiiri gelinayso sidii somalilan iyo dowladda kumeel gaadhka ah ee soomaaliya hadda jirta ama sida uu qornaaba cidda bedesha in aad isa soo hor fadhiisataan oo aad ka wada hadashaan mustaqbalka xidhiirkiinu sida uu noqonayo qodobkaa dadku siyaabo kala duwan bay u fasisheen qaabkaad u wada hadlaysaan somalilan iyo dowladda kumeel gaadhka ah ee soomaaliya waa qaab nooceeya idinka ra'yi ahaantiina anagu kolleba qaabkan ugan hadlayna laba dowladood dee jaar oo walaalaho wax iskaga xidhan yihiinoo muxuu aha mantaqad ku wada nool sideedu baanu war hadlaynaa dee sidaa duniyada rogti ha la war hadlo in haddii dee la war hadlo oo dan maslaxad maalin walba mantaqada waan isku laanaa nabadgelyadiibaa iska kaayo xidhan dana badan iyo masaalix badan ba iska kaayo xidhan marka war hadal la isu yimaado iyo maalin walba muxuu ahay dee iyo danaha guud oo dhinac walba taabanaya oo si un looga wada xaajoodo wax ku jabaan uma aragna anagu waa tay dhinaca soomaaliya madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihiiba shirka way ka soo qayb galeen oo waad wada joogteen ma ka wada hadasheen qaabkaad isku arki doontaan ama aada uga wada hadli doontaan mustaqbalkiina maya goonitaa dee wakti shirka anaga gooni isumaanu arkaynino gooni loguma xidhnayno gurka salaan wax dhaafsan isuguma maanaaniman
marka niyadda sidee ku haysaan in goorma aad kulantaan ama qaabka aad u wada hadlaysaan maanaan qabsan wakti maanaan qabsan taasi wax dambe weeye haddii laka dhigo waan gartay dadka qaar waxay leeyihiin waxaa laga wada hadlayaa sidii midnimadii soomaaliyeed loo soo celin lahaa idinka taasi qorshaa ma idinku jirtaa annaga nooguma jirto sidii midnimadii soomaaliyeed loo soo celin lahaa qorshaha nooguma jirto laakiin sidii loo wada noolaan lahaa wax loo wada qabsan lahaa maslaxad iyo nabadgelyo looga samayn lahaa ayaa noogu tala annaga ajendaa noogu jirta dad badan oo somalilanhi way kugu taageersanaayeen sida golayaasha iyo xisbiyada mucaaradka ah oo shirka kugu wehelinayay mas-uuliyiin ka socota dad kalea waxay sheegayaan shirkan inuu ahaa shir soomaali loo qabanayay somalilanna ay kasoo qayb gashay iyada oo maamul ka tirsan ama maamul goboleed soomaaliyeeda oo miiqaamkii somalilan aada hore u tilmaami jirteen uu hoos uga dhacsan yahay miiqaamka aad hadda shirka ku tagteen arrintaa maxaad kaga jawaabi lahayd madaxweyne shirkan waxaanu kaga soo qayb galay si buuxda waanu qarnimo uga watashanay oo golayaasha u dhan yihiin oo xisaabta u dhan yihiin oo rada u dhan yihiin ayaanu kaga soo qayb galnay markii halka aanu joognayna dowladda ingiriisku way noo timid wufuud bay noo soo dirtay waxay balaanbay naga ballan qaadeen wixii aanu gooni ama wada qabsanaynay ama shirka inaan de meel gooni fadhiisanayno inaanaan waftiga soomaalida ka mid ahayn annagu aanu wafti gooni aanu nahay marka dee shirka haddii mantaqada loo qabanayo arrimaha somaliland soomaaliya soomaaliya kamid baanu nahaye dee danaha iyagii masaaxil ah iyagii baa ku jiray marka shirkana shir aanu ka watashanay oo ku yimid ku nimid oo si aanu muxuu ahay aanu aanu tale iyo wadajir ku nimid bu ahaa shirkani okay madaxweyne qodobada aasaasiga u ahaa mandaqada oo dhan ee shirkana lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa burcadbadeeda iyo argagixisada sida laga warhayo badaha somalilan way ka fayow yihiin burcadbadeed ka qowleysataa hase ahaatee weerarada burcadbadeed duqaadaysaa mararka qaar biyaha somalilan ama badaha kaleba waxbay kasoo qafaashaan arrintaasi idinka siday idin khuseynaysay arrintaasi annagu waa la wada ogyahay burcadbadeeda meel aada iyo aad u adag baanu ka taagannahay burcadbadeed badan baa muxuu ahay dhulka yaga burcadeed aad baan ula dagaalanaa dad badan baa noo xidhan muxuu ahay iminkan heshiis waanu ka galnay caalamka iminka xataa dhawaan sharci baanu gudbinay in lagu soo xidho dhulka yaga lagu soo xidhi karo iyo iyo meelaha kaleba wixii burcadbadeed ah ee mandaqadeeda saameyn ku leh marka burcadbadeed dambeey qof aada u adag oo dunidana nagu faaniso oo waxaanu ka qabanay aad nagu faashaan baa jira marka burcadbadeeda waa dadka dagaalka cad kala jiraanu ka nahay dadka aada iyo aad dad badan u xidhan yihiin waana burcadbadeed soo xidhay iminka n hore somalilan way u diiday dowladihii kaa horreeyey ama dowladdii udub daahiriyaala hogaaminayay kaa horreysay waxay diiday in burcadbadeed meel kale laga soo qabtay inta lagu lagu maxkamadeeyo amaba lagu xidho xabsiyada somalilan haatan golaha wasiiradu marka soo baxaysa wuxuu baaskareeyey xeer ogolaanaya burcadbadeeda in lagu xidhi karo dalka qodobada shirkii london ka soo baxayna waxaa ka mid ahaa warmurtiyeedka in somalilan iyo puntland lagu xidhi karo markii hore maxaa ku diidi jirteen baad oran kartaa ka somalilan ahaan haatanse maxaa ku aqbasheen badaha ee kale burcadbadeeda waxyeelo ka geysata ee meel kale lagu maxkamadeeyo in laydinku soo xidho waxa weeye waxaan wa waanu aqbalay wixii burcadbadeed ee mandaqada ka dhacay in dhulka lagu soo xidhi karo waxaan markii hore ku diidaynay waxa weeye burcadbadeed badan ba anaga noo xidha wixii mandaqadeeda ka dhaca oon deegaankayaga ku eg ayuunbaa dunidana iminka markii aanu la hadalay ee dunida wax la qabsanay ee dunidu muxuu ahay ay talooyin badan noo soo jeesheen noona soo jeesheen in hawshaasi hawl la wadagalo ay tahay muxuu ahay de wadamo badan baanu isaga nimid marka waxaanu go'sanay oo baarlamaanka igana gudbiyey inaanu inaanu inaanu soo xidhi karno wixii burcadbadeeda ee mandaqada ka dhaca dhulkayaga lagu soo xidhi karo aanu dunidana kala samayno cooperation iyo macaawiyo gacan looga geysan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo isagoo jooga magaalada london qadka taleefonka ugu warramayey sahre ciidla nuur oo istuudiyaha ila joogta